إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullah jimca mubaarak kusoo dhowaada dhegaystayaal wararka raadiyaha alfurqaan cunug yar ayaa ku dhintay duqaan ka dhacday diigaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose toddoba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo ay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo ku dhowaad toban askari ayaa ku dhintay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka xawe cabdi ee duleedka magaalada muqdisho kooxa burcad ah ayaa muwaadin soomaali ah waxa ay maanta ku dileen dalka koonfur afrika xaflad lagu maamuusayey soddon gabdhood oo ka qalinjebiyey macad lagu barto culuumta shareecada ayaa ka dhacday magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inuu fashiliyey afgembi la doonayey in lagu sameeyo maamulkaas dagaal u dhexeeya maleeshiya beeleedyo laguna eedeeyey inay ka dambeyso dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa xeebaha soomaaliya lagu afdubtay markab ay leedahay dowladda shiinaha موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo dhan cunug yar ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday diigaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maxamed sheekh ayaa ka waramaya saacadihii aynu soo dhaafnay diyaarado dagaal ayaa duqeymo culus oo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad shacab ah waxay ka fuliyeen deegaanka jambaluule ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose duqeynta ayaa beegsatay caruur yaryar oo ku sugnaa beer ku taalla deegaanka jambaluul kuwaasoo xilligii la beegsanaya ku guda jiray shaqo maalmeedkooda waxayna daabulayeen cambe usoo go'ay wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in duqeynta uu ku dhintay wiil yar halkaay ku dhaawacmeen laba kale sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadkii joogay goobta duqeynta ayaa waxaa ku basbeelay qaar ka mid a khudaartii ka bixaysa beerta haddaba waa kan mid ka mid ah ehelada carruurta duqeynta khasaaraha kasoo gaaray oo la hadlay saxaafadda maxamuud cali yuusuf mid saaki waxay aadeen ciyaalka camba aruuris beerta oo xaafadda u dhow camba aruuris u aadeen marka diyaarada duqeymay kusoori dimaan duqeyma diyaaradiisas u qabata haa marka hal waa shahiidiba allah iraxmo ada laban dhaawac waayo halna xoogaa shoog shoog camal u qaadi laakiin wax ma gaarin kan shoog shoog camal qaadi oo hadda shahiidi waaba iisankeyga walaashaydaa dhashay mid kalena walaalkeyaa dhali oo dhaawac ahoo lugta ka jabay kan kalena abtida abtidan oo aadanaadee isne kharaabada leebahay managa dheeraas toban iyo laba saac iyo shan daqiiqa ayay wallaahi anaka niman oo hadda maanta beeraley ahoo meesha joognahay shalay hadda laba helicopter ah hoos soo maraysa anoo soo martay waa ka argagaxnay saakina waa waabasan hadda inagu riday khudaartii waa naga laayeen geedihii liinta wax bay nagu soo ridaayeen oo hula hula camal oo geed haddan dilaayo ay si soolxinay nala dhaqmooyin gaalada ilaahay nala labada qof oo dhaawacantii waa mid ilma cad midna waa cabtiyaa dhalay wiilka oo horta dhaabac xun gaari wiilka dhalay wiilka kaleentoo dhaabac xoo khafiifsan ah abtigiisii dhaliyasin
ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacin diyaaradaha duqeymaha ka geystay deegaanka jambaluul ay carruurta yaryar khasaaraha kasoo gaareen laakiin waxaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan dowladaha turkiga iyo maraykanka kuwaasoo dad badan oo birmageeda ah ku xasuuqay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ee dhacda koonfurta soomaaliya markay laayaan dadka shacabka ah dowladahana kor kusoo sheegnay waa turkiga iyo maraykankae iyagoona ku tilmaamay inay ka tirsan yihiin mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab toddoba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen afaafka hore deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo warkan iyo war kale oo ku saabsan ku dhowaad toban askari oo ku dhintay qaraxyo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka xawe cabdi ee duleedka muqdisho wararkaasi waxaa inoo haya mubaarak cumar warar dheeraad ah ayaa laga heliyaa duleedka magaalada muqdisho qaraxyo laba ah oo shalay galabtii guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka xawe cabdi ee duleedka muqdisho ayaa waxaa lagu dilay sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka halka lagu dhaawacay lix kale qaraxyadan oo ahaa kuwa xoogan ayaa ka dhacay fadhiisana askartaani ku leeyihiin deegaankaasi waxayna argagax ku beereen askarta kale ee ka dhowaa aag waxay ka dhaceen dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay salaadii maqrib kadib dagaal culus ku qaaday askar ka tirsan kuwa maamulka la baxay jubbaland oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buule xaaji oo dhaca duleedka magaalada kismaayo halkaasi waxay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen saddex askari halka ay ku dhaawaceen afar kale sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaasi waxay ku soo furteen saddex qori ak forty seven iyo booshashkooda ciidamada dowladda federaalk ayaa maalmihii u dambeeyey la kulmayey khasaarooyin kala duwan oo isugu jira naf iyo maalba kooxa burcad ah ayaa muwaadin soomaali ah waxa ay maanta ku dileen dalka koonfur afrika farxaan cali ayaa ka waramaya dilaalka soomaalida ah oo u muuqda inuu dalka koonfur afrika ka noqday tusbax afka laga furay ayaa haddana aroornimadii hore ee maanta kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah waxa ay weerar ku qaadeen muwaadin soomaali ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan dalkaasi maxamed cali culisow ayay koox burcad koonfur afrikaan ah aroornimadii hore ee maanta ku dileen afaafka hore ee xarun ganacsi oo ku taalla deegaan lagu magacaabo guguleeto oo ka tirsan magaalada cape town ee dalka koonfur afrika dhowr xabadood ayay madaxa kaga dhufteen maxamed oo ahaa wiil dhallinyaro ah iyagoo intaa kadib horay uga sii qaatay lacag iyo agabyo kale oo uu watay booliska koonfur afrika ayaa mar walba oo dil dhaco waxa ay sheegaan inay baarayaan kiisaska dilka ah ayna gacanta ku soo dhigi doonaan burcadda geysatay dilka balse ilaa iyo hadda kuma aysan guulaysan inay ka midho dhaliyaan arrinkaasi bishii nofembar ee hadda dhammaatay ayay ahayd mar dhallinyaro soomaali ah dil loogu geystay xaafadda britoria west iyo magaalo xeebeedda cape town ee bos elizabeth dalka koonfur afrika ayaa si joogto ah loogu dilaa soomaalida halkaasi ka shaqaysta waxaana sannadihii aynu soo dhaafnay dalkaas lagu dilay boqolaal qof oo soomaali ah ayadoo khubarada qaar dilalkaasi la barbardhigeen amaba ku macneeyeen inuu la mid yahay dilalka ka dhaca goobaha dagaalka xaflad lagu maamuusayey soddon gabdhood oo ka qalinjibiyey macadka lagu barto culumta shareecada ayaa ka dhacday magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose warbixinta warkaasi cali aadan ayaa soo jeedinaya
ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا فهذا اليوم يحيينا munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada jamaama ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta walaayada nuqabo waalidiinta ardayda soddon gabdhood oo ka qalanjibiyey markaska umusalama oo muddo afar fatro ah wax ku baranayay markaskaasi ayaa loo dhigay xafladan ardayda ayaa hadda u gudbay markaska khadiija bintu khuweylid ooy kasoo baxaan gabdhaha daaciyaadka ah furitaanka xafladda ayaa waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka waxaana soo jeedisay leyle cabdi maxamuud واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ardayda maxadka waxay soo jeediyeen khudbado kala duwan oo muhiim ah ilhaan cismaan waxay soo jeedisay khudbad ka hadlaysa fadliga uu leeyahay cilmiga وإنا لنجد القرآن يدعو إلى التعلم ويحض على طلب العلم ويبين درجات العلماء ويخاطب العقلاء ويحضهم على التدبر في آيات الله تعالى وآلائه ومن ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم markana waxaa la soo gaaray dowrkii ay lahaayeen waalidiinta dhashay ardayda waxaa lagu soo dhoweeyey cumar isagoona soo dhoweeyey sida ay wax u barteen ardayda dhanka kale wuxuu dardaaran muhiim ah u soo jeediyey gabdhaha ka qalanjabiyey maxadka waxaad samaynaysiin waxayd barateen ha dayacana waxayd barateen ha ku dheelina waxayd barateen walaashiina bara soo duma waxaa idin sheegayaa maanta inta waxaa fiicnaan lahayd reer jamaam inay ku badnaadaan axmed cabdiwaaso waxa uu ka mid yahay waalidiinta dhashay ardayda ayaa ka sheekeeyey inuu farqi weyn u dhexeeyo waayihii hore iyo maanta taa oo ka dhigan inuu waxyiga bulshada kor u kacay war waanu soo dhameeye cilmi waa noo sheegaan alxamdulilah maanta waxaana ilaahay inagu gargaaray gabdhi yaryaraayeen oo gabdhahayna ahayeen afar iyo toban sano shan iyo toban sano boqol iyo toban bartayna inoo fasiraan suldaan cabdifataax xokayaha nuqabada jubbada hoose oo ka mid ah nuqabada kasoo qayb gashay munaasabada ayaa ka hadlay xafladda isagoona dardaaran muhiim ah u soo jeediyey gabdhaha intaa kadib waxaan mahad u celinaynaa maktabu lidacwa lixarakati shabaab almujaahidiin haddii ahaan lahayn reer gobol ama reer degmo kuwaasoo xafladda noo maanta dhigayn kuwaasoo ay ka tuqrujayaan gabdho ku dhowaad soddon ah waxaana leynahay gabdhahaas ilaahay ha sugo waxay barteen in ilaahay uu ku xafdiyo afhayeenka nuqabada jubbada hoose macalin maxamed oo ka mid ah martidii lagu casuumay xafladda ayaa si faahfaahsan uga hadlay ahmiyadda uu leeyahay barashada cilmiga sharciga ah marka waxyaroo dardaaran ayaan rabaa inaan dardaarmo insha allahu tacaalaa hadda waad garanaysaan waxaad qaadateen waa diin allah subxaana wa tacaalaa waxaad barateenna waa diin allahna waa kan uu leeyahay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa un ka baqa dadka yaqaana qofkaan waxba garanaynin hadda waxba ma yaqaan ilaahayna waa tilmaamayo qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun buu yidhi kuwa wax yaqaana iyo kuwa wax garanayna ma siman yihin maya ma sinna wey meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga helaa waxbarasho heer sare ah ooy ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada
maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inuu fashiliyey afgembi la doonayay in lagu sameeyo maamulkaas sida tafaasiisha warkaani uu ku eegayo cabdalla mukhtaar war ka soo baxay taliska ciidanka booliska ee maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu sheegay in ay fashiliyeen qorshe la doonayay in lagu afgembiyo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe kaasoo ay tilmaameen in uu soo abaabulay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre afgembigan ayuu sheegay in loo soo wakiishay guddoomiyihii hore ee deegaanka raaskamboni oo hadda ku sugan magaalada muqdisho balse ay ku guulaysteen inay ka hortagaan sida lagu sheegay warka ka soo baxay taliska ciidanka booliska ee maamulka isku magacaabay jubbaland mas-uul ka tirsan booliska maamulka jubbaland ayaa sheegay in uu xiriir la soo sameeyey guddoomiye hore oo ka tirsan maamulkooda kaasoo ka dalbanaya in uu kala qayb qaato afgembiga axmed madoobe balse uu ka diiday waxaa xiriir ila soo samaynhayay guddoomiyihii hore oo degmada badhaadhe axmed fanax ninkaas oo degmadii uu xukumay ee lagu ogaa ay dowladdu u xil saartay khalkhal amni ku abuuray ciidamo aan loo baahnayn oo fawda-a ka dejiyey baa wuxuu anigana xiriir ila soo sameeyey aagga aan xukumo ina aan sameeyo ilaa magaalada gudaheeda inaan afgembi aan ka sameeyo taasoo aan ii qalmaynin marnaba aanan aqbalaynin yeelinahaynin isaga oo adeegsanaya dhaqaale dhaqaalihii uu soo diray taliska booliiska aan ku wareejinnay taliskuna wuxuu ku wareejinayaa wasaaradda maaliyadda mas-uulkan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in marar kala duwan lacago loo soo diray ayna hayaan cadaymahooda lacagta kow markii hore waxaa la soo diray toddobaatan kun oo dollar waxaa ku xigtay shan iyo toban kun waxaa ku xigtay shan kun oo dollar waxaan anagu haynaa waa ituso itaabsii waxaanu been ka sheegayna maaha ma suurtoobayso mana soconayso arrintaas annagu jubbaland baan nahay waxaanu nahay dowlad kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo dastuurkeeda wadata annagu dad baahanoo sakaraada ma nihin qadliyadaa wax walba ka muhiimsan intaasoo sanaan usoo dagaalamaynay iyo in ka badan oo kasii horraysay arrintaas iyada ah inooma cuntanto wax soconayana ma aha wax inoo wanaagsanna ma aha sharafteenana ma aha arrintaa ha laga digtoonaado maamul goboleedyada shisheeyuhu dalka ka dhiseen ayaa ahdaafta laga lahaa waxaa ka mid ah in dhulka muslimka ah ee soomaaliya lagu qabsado shisheeyahana mawaadiidooda guracan ugu faafiyaan balse maamuladaasi ayaa xaaladooda haatan waxa ay maraysaa sidii midba midka kale uu meesha uga saari lahaa keligiisana uu u talin lahaa dagaal u dhexeeya maleeshiya beeleedyo laguna eedeeyey inay ka dambeyso dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warkani waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder wararkeenaga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay ku waramayaan in degmada cadal ee gobolkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiya beeled lagu eedeeyey inay ka dambeyso dowladda federaalka dagaaladan ayaa waxaa lagu waramayaa inay yimaadeen ka gadan markii tuulooyin hoostaga deegaanka labagaras ay ka dhaceen dilal ku salaysan aanooyin qabiilooy ku dhinteen toddoba ruux oo ay ku jirto qof haweenaya ah wararka ayaa waxay sheegaya in dagaalada u dhexeeya labadan maleeshiya uu ahaa mid in muddo ah socday islamarkaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona uu labada maleeshiya soo kala gaaray khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira dagaalada u dhexeeya qabaa'ilada walaalaha ee wadadaga gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa la weedeynayeen dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay yihiin kuwa gadaal ka riixaya islamarkaana isku diraya qabaylada xoogaha qaar ayaana waxay sheegayeen dagaaladana qayb ka yihiin askar ka tirsan milatariga dowladda federaalka oo diyaal ku sugan shabeellada dhex oo dhowaan warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ay qayb ka yihiin dagaaladan ayna tiro daddaha ku dileen deegaano ka tirsan gobolka dagaalada u dhexeeya qabaa'ilada walaalaha ayaa in muddaha ku soo laalaabtay guud ahaan gobolka shabeellada dhexe iyadoona ay dagaaladaasi saameyn weyn ku reebeen dadka iyo deegaanka intaba warbaahinada qaar ayaana waxay sheegayaan inay ku dhinteen dagaaladaasi tobannaan ruux oo deegaanka lagu dagaalamay ku sugnaa oo keliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan waxaa xeebaha soomaaliya lagu afduubtay markab ay leedahay dowladda shiinaha mar kale iyo mubaarag cumar maalintii shalay ciidanka badda midooda yurub ee la dagaalanka waxaa loogu yeero burcadbadeed ayaa shaaca ka qaaday in markab kalluumaysi ah oo laga leeyahay dalka shiinaha lagu qafaashay xeebaha soomaaliya kooxaha burcadbadeed ayay sheegay inuu u gacan galay markab laga leeyahay dalka shiinaha kaas oo ay saarnaayeen siddeed toban qof oo shaqaale ah kuwaas oo ka howlgalaya markabka la afduubtay sidoo kale ciidanka badda midooda yurub ayaa intaasi ku daray in kooxaha afduubatay markabka ay ku hubaysnaayeen qoryaha f k forty-sevenka iyo kuwa darandooriga u dhaca si kastaba ahaatee waxaa marar badan xeebaha soomaaliya sidan oo kale loogu afduubtay maraakiib ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaas oo booba-an ku haya khayraadka ummadda muslimka ee soomaaliyeed wararkii alfurqaan waa nageynta